waan wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada warka subaxnimo idaacadda beerluula qodobada aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah qoyska gabar ku xanuunsan beledweyne oo codsaday in la caawiyo ururka haweenka degmada farlibaaha oo codsaday in loo dhiso howl iyo xafiis ay ku shaqeeyaan biyo la-aan baahsan oo ka jirta degmada duruqsi ee gobolka togdheer arday baratay hingaada iyo luuqadda carabiga oo munaasabad loogu qabtay qardho dibadda waxaad ku maqli doontaan f b i oo xirtay garsoore lagu eedeeyey caawinta soo galootiga sharci la-aanta taariikhdu waxay ku haseysantahay lix iyo labaatanka bisha afaraad labada kun shan iyo labaatan waxaad maqasheen qodobadii oo kooban usoo dhawaada qodobadii aad maqasheen oo faahfaahsan waxaan idiinla socodsiinaya anigoo cabduqaadir cumar ibraahim nadaara qoyska gabar ku xanuunsan beledweyne ayaa codsaday in la caawiyo maxamed yuusuf cabdulaahi ayaa warbixintan soo jeedinaya
faa-iiso siyaad cali waa gabar daayar ah oo ka dhalatay qoys dayar ah taasi oo ku xanuunsan kaan barakac oo ku yaala magaalada beledweyne gabadhan ayaa ka xanuunsan qaarka dambe iyadoo qoyskeeda ay waayeen qarash ay ku geeyaan gooba caafimaada barwaaqo maxamuud xareed hooyada dhashay gabartan ayaa codsatay in lasoo caawiyo gabarteeda iyada oo sheegtay in gabadheeda xaalad adag wajahayso muddo laba sano xanuunka gabadha waxaa waaye keliyaha oo fariista sidii hadda malaynaayo dhabarka mandhiciiraha maxay aheeday barar oo halahan qaarka dambe ka galay bararahayaa oo ooguba daran gurigaas xabad maxay aheeday kama qaban karto maxay aheeday markan oogu imaado oon meel ka aadin adoo matluunsana oogu imaana inkee intay sariirta kasoo degtay inkee waxay cunto inkay maraadsan karta galaaska biyaha waa in loogu geeyo sariirta marka xanuunkaasaa haaya waxaan ku daaweystana ma haasto oon meel ku geysto ma haasto gabadhaasaa iga xanuunsan waxaan ku daaweystay waxaan ku daryeeshtay midna toona ma haas meeshaanaan degani kaamkaanaan degani waxna uma awoodi xabad biristimool eh aan habeenuu awooda habeen habeenaan u awooda mar aan helaa marna aan waayna marka waxaan rabaa haddaa maxay aheeday soomaalinimo ay jirto oo soomaalinimo isku qadarinayno in lii qadariyo hooyo soomaaliyeeda ahay maxay aheeday igu soo taakuleeya waxba uma awoodo daawo uma awoodo daryeel uma awoodo marka haddaa lis caawinaa oo soomaalinimo ay jirto oo qadarin jirto hooyo soomaaliyeed la qadarinaa lii qadariyo maxay aheeday waa gabar inan waa weli mustaqbal ma yeelanin way xanuunsan tahay way iga xanuunsan tahay waxaan ku daaweystana ma haasto furaha waa afar soddon iyo lix siddeetan iyo sagaal sagaashan iyo labo furaha waa afar soddon iyo lix siddeetan iyo sagaal sagaashan iyo labo lambarkaasay wadataa faa-iiso siyaad cali ayaa ka codsatay walaalaha muxsiniinta ah inay soo caawiyaan si loo geeyo dhakhtar gabar soomaaliyeed ahay maxaa rabaa in lii caawiyo gabdhaha soomaaliyeed iyo wiilasha soomaaliyeed maxaa rabaa inay caawiyaan gabar yaraa ahay wiili hataa mustaqbal ma yeelan in lii caawiyaa rabaa intaasaa niiga codsanaa soo tara gabar xanuunsana ahay maxaa xanuunaa lugaha iyo kiliyaha iyo sidoo kale mandhiciiranka sidii hal lugu ay ugu daran waana lugta midig in lii caawiyaa rabaa gabar walaashiinoo kale ahay inaa isoo caawisiinaa rabaa qoysaska danta yara ee ku nool xeryaha barakacayaasha ayaa xaalad adag wajahaa marka ruux ka mid ah ee soo wajahdo xaalad caafimaad darro maadaama aysan heli karin qarashka kaga baxa goobaha caafimaadka
ururka haweenka degmada farlibaax ayaa codsaday in loo dhiso howl iyo xafiis ay ku shaqeeyaan cumar yuusuf aadan ayaa warbixintan soo jeedinaya
fardowse cismaan xasan oo ah gudoomiyaha ururka haweenka degmada farlibaax ee gobolka hiiraan oo u warantay radio beerlo ayaa sheegtay in ururkooda uusan haysan xafiis uu ku shaqeeyo gudoomiye fardowse ayaa tilmaantay shaqada ururka oo badan awgeed in laga maarmaan ay tahay helista xafiisyo iyo howlka shirarka ee ururka waxa ayna baaq u dirtay maamulka gobolka kanfar libaax iyo hay-adaha in loo dhiso xafiisyadii ay ku shaqayn lahaayeen
horta haweenka degmada firdhibaax ma haystaan xafiis ay ku shaqeeyaan hoolkii shirarka oo kale ma haystaan waxaa kaloo jirto waxaa jira shaqalaan baahsan gabadhii waxbarata xitaa maxay aheede gabarnimaa lagu buusayaa midda aan wax baranina wayba ka daran tahay shaqalaantaas way jirtaa waxaa kaloo jira tacadiyaal ka dhaca degmada oo kale waxaan leeyahay wax walbaan u nugulnahay insha allah waana ka bixi doonaa dadkaas dad beeraaley ahaayeen ku tiirsan xoole iyo beero waa ogtahay tabcashada maxay aheede beerahana ina mar biilaan tahay marna biibaxa tahay haa abaaro badanaa dalka ka dhacay saas darteedu xoolihii abaar hadday imaado waa dareemi kartaa ayagaaba sida dadka marmarka qaarkood loo biilaa halihii soo hara halana waa laadmayaan halihii soo harana sida dadkii aa badar loo siiyaa marka waxaa sababta abaarihii badan ee iskaga diyimaadadi deegaanada dhan ee soomaaliya waxaan leeyahay haweenka waa lafdhabar waa hooyooyinkiin waa walaalihiina waa haweenkii idiin dhaxay inaa nagala qeyb qaadatiin wax kasta oo horumarintii haweenka ah aa nagala qeyb qaadatiin noo garab istaagtiin taas waxaan leeyahay maamulka degmada haddana waxaan usoo gudbayaa maamulka gobolka iyo hay-adaha ku shaqale arintaas indhaha naga qarsaday ayadoo degmada firilbaa xor ay tahay waxaan leeyahay waqti waxaa imaadaysa laysla xisaabtamo qof walibana wuxuu soo qabta iyo wuxuu qabta iyo wuxuu gala iyo wuxuu gooyay xili la xisaabtama la imaan doonto hay-adaha indhaha naga qarsada saasaan leeyahay maamulka gobolka waxaan leeyahay waxna xog ogaal aa ka tihiin waxna maxay aheeda ii sheega waa ka noqon doontaan waxaan leeyahay adinka naftarkiina mas-uuliyadaan iiga saaran waa inaa kaalintiina aa buuxisiin naga warqabtiin aada si dhadhow noola shaqaysiin saa codsanaa maamulka gobolka hiiraana in shaqo abuur loo sameeya tababaro ay helaan maxay aheeda gabadhii wax barata ee shaqo xeshoon la buusin maxay aheeda ii sheega kuwa ganacsigii haysto loo raadiyo kobcin ganacsi loo raadiyo aan codsanaynaa maadaama maamulka gobolka uu yahay maamulkii degmada farlibaax xakumi uu yahay fardowse cismaan xasan guddoomiyaha ururka haweenka degmada farlibaax ee gobolka hiiraan ayaa sidoo kale sheegtay in haweenka degmada ay la kulmaan tacadiyo kala duwan ayna gacanta ku hayaan kiisas kufsi ah tacadiyada kufsi wou ka dhacyaa kiisaskeeda waan haynaa maxay aheeda ii sheegay mid shaqalaana way jirtaa haweenkii macnaha inay shaqada lagu yeso oo adiga gabaraha tahay loo buuso waa tacadiga ay ka mid tahay kiisas kufsi ahna way jiraan ayagana marka insha allah inaan ka bixi doonaa rajeynayna si kastaba tan iyo markii la dhisay ururka haweenka degmada firlibaax ayaan la helin xafiisyo uu ku shaqeeyo
aada u mahadsan yahay warbixintaas waxaa soo jeedinaya cumri yusuf aadan biila-aan baahsan ayaa ka jirta degmada duruqsi ee gobolka togdheer bilaal daahirwaani ayaa warbixintan la diyaar ah
qoysaskan oo ku nool degmada duruqsi ee gobolka togdheer ayaa xilligan waxa ay wajahayaan biila-aan baahsan qoysaskan ayaa ka kooban haween caruur iyo odayaal kuwaasi oo u badan xoolodhaqatay beeraley islamarkaana waxaa saameyn ku yeelatay abaaraha iyo roob-la-aanta ka jira dalka qaar ka mid ah bulshada iyo odayaasha degmada duruqsi ayaa si wadajir ah ugu warbixiyay baahiyaha biila-aaneed ee ka jira degmada duruqsi ee gobolka togdheer
magaaladan waa magaalada duruqsi la yidhaahdo sidaa tiradeeda la idiin sheegay intaasoo magaalo xukuntaa siddeed iyo tobankaa magaalo arday aada u fara badan ayaa magaalada joogta meeshanka imika magaalada u deegaanka iyo magaalada kun iyo saddex boqol iyo toddobaatan reer baa magaalada imika u deegaana tan duruqsi marka waxa weeye biyihii baanu aada dhibaato uga qabnaa waxa weeye ceel biyood riiga baanu u baahannahay wax kale oona anfici karaa ma jiro waxaa kaloo kolley aada looga dhawaajiyo looga hadlay in degmadani baahiyo badan oo xagga biyaha qabto waxaan rajaynaynaa iyadana in xukuumadda cusub iyo qorshaha wasaaradiina biyaha aad ku darsanaysaan kolley sidii baahiya biyaha ee deegaankan waa fara badan tahay wax looga qaban lahaa iyo sidii kor loogu sii qaadi lahaaba oo khaasatan iminka kusoo beegmay weliba xilli annagu aanu baahi weyn u qabnay biyaha ay nofembar laba kun iyo afar labaatan baa noogu dambeysay roob ilaa iyo eh, bishii labiyo tobnaad ilaa iyo iminka biyo dhaamis bay horta magaaladan riyo xidho ku jirtaa iyadoo roobku daay oo haddana waxa weeya weelkii aan waxba noo gelin deegaano badan oo hoos yimaada gobolka togdheer ayaa xilligan waxay wajahayaan biyo la-aan baahsan maadaama noloshoodu ay ku tiirsan tahay xoolaha iyo beeraha islamarkaana aysan helin roobka guga
arday baratay hingaada iyo luuqadda carabiga ayaa munaasabad loogu qabtay qardho xawluul aadan xuseen ayaa warbixintaas soo jeedinaysa
munaasabad ay ku qalinjibinayeen arday dhammaysatay hingaadi iyo qoraalka afka carabiga kana aflaxay dugsiga alqalam ayaa lagu qabtay magaalada qardho waxaa ka qayb galay munaasabada xildhibaanada golaha deegaanka magaalada qardho maamulka dugsiga waalidiin macalimiin ardayda qalinjibisa iyo marti sharaf kale cabdinuur muuse xaaji maamulaha dugsiga alqalam ayaa ka waramaya ardayda qalinjibisay xafladdu waxay daaran tahay ee, walaalayaal ee, arday sodoneeyo gaaraysa oo qalinjibisay oo ka qalinjibisay hingaada ee, far- iyo farbarashada iyo qoraalka luq- luqadda carabiga ee, ardaydaasoo muddo soo waday oo wakhti kooban ay soo waday ee, marka ee, waxaan rabnaa xafladdaas sharafta leh inay ardayda ku- aan kuga dhig- uga dhigno dhiirigelin ee, ay- wax ay mutaysteen weeye marka ee, waxaan rabnaa inaan ardaydaas shahaadooyin ay u qalmaan aan guddoonsiinno qaar ka mid marad sharaftii kasoo qayb gashay munaasabada ayaa ardayda kula dardaarmay inay ku dadaalaan waxbarashada runtii waan bogaadinaynaa waan u ducaynaynaa ilaahay idinkii ilaahay waxaan uga baryaynaa inay noqdaan kuwii dalkooda dadkooda anfaca mar koowaad iyo mar labaad waxaan leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo hambalyo maadaama iftiinka ka soo baxaya aan u jeedno waxaan leenahay kor u socda ilaahay kor ha idin eh, kaxeeyo xagga waxbarasho xagga caafimaad xagga maskaxeed iyo dhinac walbaba waalidiintuna yacnaha wax weeyaan iyagoo waxbarashada dhinacyada ka qabanaya intaa kadib aad iyo aad ayaan ugu hambalyaynayaa macalimiinta kala duwan oo madrasadan dufcadan ayaa dufcaddii sagaalaad ee ka qalin jibisa dugsiga alqalam ee magaalada qardho tan iyo markii la aasaasay
halka warkaas aad kala socoteen waa radio beelo dhegeystayaal waxaa inoo harsan qodobkii dibadda markana waxaa kusoo dhawaataan xubinta ciyaaraha aan ku bilaabo ciyaaraha la filayo inay dhacaan afar saaxiibar caawa waxaa isku jihi doona kooxaha al nasr iyo sidoo kale kooxda lagu magacaabo yakoma kulan ka tirsan champions liigaha aasiya sidoo kale waxaa markaasi ballansan kooxaha barcelona iyo real madrid kulanka el clasico kow iyo tobanka habeenimo ama shan saaca oo ciyaartaasi dhici doontaa coob dalrey ayuuna markaasi yahay finaalkiisa halka een kooxaha sonville iyo crystal balacena ay ciyaari doonaan hal saac shan iyo toban daqiiqa caawa premier leaga kulamada jira waxaa kamid ah chelsea oo everton wajahaysa sideed saaci bar sidoo kale waxaa wada ciyaaraya laster iyo wolves shanta galabnimo xiligaasi southampton iyo wolham newcastle iyo town sidoo kale westham iyo briton half albion ayaa wada ciyaaraya xubintiina wageynta intaas aanu ku dhaafno xubinta ciyaaraha markana qodobka dibadda laanta dambe baarista mareykanka ayaa xirtay garsoore lagu magacaabo hannah dukan oo ka howlgasha gobolka wisconsin kadib markii lagu eedeeyey in ay isku dayday caawinta soo guluuti aan sharci ahayn oo kasoo muuqday maxkamadeeda si aan markaasi loo xirin qoraal lasoo dhigay barta x oo la tirtiray daqiiqado kadib ayaa agaasimaha f b i-da cash bartel waxa uu ku eedeeyey dukaan in ay u ogolaatay edwardo valores ruweys oo u dhashay mexico wajahayna ilaa iyo saddex dambi inuu markaasi ka baxsado qolkeeda maxkamadda valores ruweys ayaa markii dambe la xiray waxaana uu markaasi kasoo muuqday maxkamadda milwoke dhageysiga markaasi een, loo qorsheeyey sideed iyo tobankii abriil intaasina dhegeystayaal waxaa iga eg warka subaxnimo tan intaan ka kulmeyno warkan warkiisa xiga waa cabduqaadir cumi ibraahim nadaara oo idile sidaa nabadgelyo